ama ogaami bulsho raadiyaha bulshada waje waxaad ka dhagaysan kartaa sagaal eber dibic sagaal f m sawdka bulshada waje
waa hagaag asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu dhegeystayaal galab waxaana wanaagsan meel walbood joogtaan iyo si walbood noo maqlaysaanba waa galabnimo ay sii baxayso arbacood waxaana soo gelayso khamiis dhegeystayaal kugu soo dhoweynaya idaacadda codka bulshada wajer iyo weliba barnaamijkeenna galabnimo barnaamijkani waxaad oga barateen inay hawada idiin soo mariso fartuun laakiin way yara cajisan tahay halkaan anaa kasii qabanayo waana arrin aad u wanaagsan dhegeystayaal walitona aan barnaamijkani galabnimo kuwada kulmayno iyo weliba shalayta oo aan sugayay haashim oo hakaday maantana si toos ah barnaamijka marti iwa haashim markaad maqashaanna waad ka warqabtaan waxyaabaha uu inta badan falanqeeyo amaba uu lafaguro waa barnaamijka xilkeenna inta badanna arrimo aad u wanaagsan ayuu ka hadlaa dhagaysi wacan ayaan idin leeyahay dhegeystayaal si wacan oo wanaagsanna ula socda ula jaanqaada ula tallaabaqaada codka bulshada wajeer sagaal eber dhibic sagaal f m barnaamijka waxaas toosa galabta kugu da'dihinaya anigoo ah farsamo yaqaanka faraha fudud cabdiraxmaan caddow waxaana soo dhoweynaya haashim anigoo aan wakhtiga luminin soo dhowow haashim galab waxaan oo wanaagsan maasha allah waa mahadsantahay walaalkay cabdiraxmaan caddow Waa tahay.
Eh, waxaan salaamaya dadweynaha sharafta leh ee reer wajeer anigoo ku salaamaya salaanta diinta islaamka ee sharafta badan ee leh assalaamu calaykum waraxmatullaahi barakaatu Eh, soo dhowaada walaalayaal eh, maanta waa maalin kale oon kulannay oo qudratullah aan ku kulannay waxaana iskugu imaadnay maanta inaan sharaxno eh, ama isku wacyigelinno barnaamijkii aan wada jirnay oo xilkayn ahaa Eh, maanta eh, waxaan sharxaynaa insha allahu tacaala sharciga la yidhaahda county government act 2012 Mhm.
macnaha waxaan sharxaynaa eh, dowladaha dowlad goboleedyaha kenya ka jiro waa tahay sharci maamula oo xukumo ayaa jira sharcigaasna waxaa waaye sharci la yidhaahda county government act 2012 waa sharciga maamula dowlad goboleedka countiyaasha kenya ka jiro eh, oo loogu talagalay siday isu maamuli lahaayeen inuu inuu qoro ama u- u- u- u u sheego waa tahay Eh, constitutionka guud oo kenya oo 2010k la baasmaareeyey waxaa waaye sharci guud oo wadanka idil lagu xukumo eh, waana sharciga wadanka ugu sarreeya waa tahay hase haysee isagu waxaa weeyey lafihii unbuu qoray Eh, shaqooyinka kale sida loo qaban lahaa waa tahay sharciyo kale oo loo dejiyey oo loogu talagala inay qabtaan baa jira si toos ah marka maamulka dowlad goboleedka wuxuu ku qoran yahay suuradda kow iyo tobanaad oo constitutionka kenya waa tahay Eh, aayadda boqol iyo toddobaatan iyo afaraad ayaana sharxayso eh, iyo midda boqol iyo toddobaatan iyo shanaad waxa ay tahay waa tahay marka suuradda kow iyo tobanaad constitutionka ay ku qoran tahay Eh, aayaddaas boqol iyo toddobaatan iyo afar iyo toddobaatan iyo boqol iyo toddobaatan iyo shanna constitutionka ay ku qoran tahay si toos ah waxay ka hadlayeen hadafka ay leedahay dowlad goboleedka waa tahay laakiin dowlad goboleed sida loo dhisi lahaa iyo siday u shaqayn lahayd constitution kama hadlayso waa tahay sharci marka loo dejiyey oo la dhaho sharciga dowlad goboleedayaasha ayaa jira oo arrimahaasi marka gudaha u sii gelaya waa tahay sharcigii baan marka sharxaynaa maanta bidnillaahi Waad.
kariim Eh, waxaa weeyey arrimaha aan ka hadli jirnay markaan barnaamijkan xilkayna hadl aan aan ka sheekaynayna wuxuu ahaa waa tahay eh, arrimaha countiga dowladdaada inay si fiican u shaqayna inay u shaqaynaynin haddaad ogaato ama aad rabto inaad ogaato waxaan dhihi jirnay marka koowaad waxaa laga eegaa sharciga ma ku dhaqmaysaa sharciga wadankan ugu weyn ama ugu culusna waa constitutionka kenya waa tahay
hadda dowlad goboleedka sharciga xukumana waa midkan marka sharcigana la rabaa dowlad goboleedka in lagu xukumo waa tahay sharciga waan isu sheegaynaa marka maanta wuxuu ka kooban yahay iyo wuxuu sheegayo sharcigan county government act 2012 la dhaho eh, ulajeedada uu leeyahay waxaa waayey suuradda kow iyo tobanaad oo constitutionka ku qoran oo sharxaysa dowlad goboleedka hadafka ay lahayd sharcigana lagu gaaraa marka waa koowaad tahay marka eh, hadafkii laga lahayna sharcigan haddii lagu dhaqmo waa la- waa la gaarayaa waa tahay marka sharcigan waxaa loogu talagalay in lagu fuliyo eh, ulajeedadii laga lahaa dowlad goboleed waa tahay Eh, marka kale waxaa weeyaan eh, waxaa loogu talagalay marka sharcigan wuxuu sheegayaa ama uu ka kooban yahay eh, sidii dowlad goboleedka ay u shaqayn lahayd sidii guddoomiyaha baarlamaanka oo speakerga loo yaqaano waa tahay eh, haddii ay noqoto inay xafiiska laga qaado waa tahay nidaamka xafiiska looga qaadi lahaa awoodda ay leeyihiin xildhibaanyaasha countiga m c s ka waa tahay awoodda ay leeyihiin waa tahay ayuu sheegayaa waa tahay waxaa kaluu sheegayaa nidaamka dadweynaha looga qeybgelin lahaa talada iyo maamulka baarlamaanka county assemblyga waa tahay waxaa kale uu sheegayaa ma aragtay dowladda markii la dhisayo Mhm.
assemblyga ha ahaato ama dhinac executive ha ahaatee Mhm.
in loo baahan yahay in dowladda ay yeelato wejiga bulshada ka kooban countiga iyada Mhm.
oo dadka kale xeerka iyo kala dhaqanka oo countiga ku noolna Mhm.
wejigooda laga dhaxarka baarlamaanka iyo Waa.
dowladda kaleba waa tahay waxaa kaluu sheegayaa nidaamka la doonayo Mhm.
in loo difaaco dadka laga tira badan yahay waa tahay Eh, waxaa kaluu sheegayaa ma aragtaaye eh, in ay muhiim tahay inay dowladda countiga iyada ay awood u leedahay inay sharci ay baas yeelan karto oo sharci ay baas maaraysan karto waan gartay Eh, waxaa kaluu ka hadlayaa ma aragtaaye eh, wuxuu sheegayaa Mhm.
sharci inay dowladda countiga ay yeelan karto Mhm.
oo baarlamaankeeda ay sharci ku baas maaraysan karto Mhm.
nidaamka dadka shaqaalaha markii la qorayo loo magacdhabi karo waa tahay sida x- markii la magacdhabo oo ay xafiiska u fariistaan haddii dembi lagu helo xafiiska looga qaadi karo Eh, wixii qualification ooy leey- inay inay lahaadaan ay tahay Mhm.
wuu qorayaa Eh, waxaa kaloo qorayaa nidaamka ma aragtay eh, gudiyaasha kala duwan oo county assemblyga baarlamaanka assemblyga Mhm.
gudiyaashiisa kala duwan Mhm.
nidaamka inay u shaqeeyaan la rabo Mhm.
inta jeer eh, inay kulmaan la rabo Mhm.
Eh, assemblyga laftiisa Mhm.
in ma aragtay eh, shaqada laga qaado haddii la rabo Mhm.
Eh, asaga iyo gudiyaashiisaba Mhm.
nidaamka looga qaadi karo Mhm.
Eh, waxaa kaluu sheegayaa nidaamka xafiisaha kala duwan ee countiga Mhm.
eh, loo asaasi karo waa tahay ama loo burin karo Mhm.
Eh, dadka xafiisahaas ka shaqaynayo eh, sida loo magacdhabo Mhm.
Eh, waxaa kaluu sheegayaa dadka shaqooyinka la siiyey ee xafiisaha la siiyey ee shaqada laga qoray haddii ay gafaan nidaamka ma aragtay loo cinqaabi karo Mhm.
ama loo edbin karo Mhm.
Eh, wuxuu ka hadlayaa oo kale nidaamka ma aragtay shaqaalahaas dara- ma- darajada loogu kordhin karo Mhm.
ama shaqadooda loogala xisaabtami karo Mhm.
Eh, marka wuxuu leeyahay dowlad walba oo dowlad goboleed ah Mhm.
Eh, dowlad goboleed marka maxaa waaye marka shaqadeeda iyada waa tahay dowlad goboleedka waxaana leeyahay eh, iyada u xil saaran eh, maamulka countiga waa tahay Eh, waxyaabaha eh, laga rabo ama mas-uulka ay u tahay ama waajibaadka saaran waxaa weeyaan Mhm.
in ay yeelato sharcikeeda oo isku maamusho waa tahay
Eh, waa waxyaabaha dowlad waa tahay dowladda countiga laga rabo waa tahay sharci waxay awood u leedahay inay sharci yeelato hoose oo iyada isku maamuli karto waa tahay waa dhinaca baarlamaanka waa tahay Eh, dhinaca executive-ka Mhm.
eh, ayaguna sidii oo kale Mhm.
ayaa waxay awood u leeyihiin in ay fuliyaan shaqadii loogu talagalay inay fuliyaan waa tahay Eh, shaqooyinkii hadda dowladda kore iyo midda hooseba waa la qaybsaday Mhm.
afar iyo toban shaqa Mhm.
ayaa lagu soo wareejiyey dowladaha goboleedka Mhm.
afar iyo tobankaa shaqo oo biyaha iyo wadooyinka iyo caafimaadka iyo iskuullada kuwa preprimaryga iyo beeraha iyo becsharada markaad tirisid waa afar iyo toban shaqa Mhm.
intii dowladaha goboleedka la yidhaahda idinka awood u leh waa tahay Eh, marka kuwaasaa la rabaa inay si toos u qabtaan Mhm.
marka waa shaqooyinka ay dowlad goboleedka ay leedahay waa tahay Eh, haddii loo arko eh, shaqooyin fara badanna waxaa la- waxaa la hertay dowladda guud Mhm.
haddii ay u aragto dowladda guud eh, shaqooyinka ay hayso kuwa ka mid ah Mhm.
inay dib ugu celiso countigana Mhm.
eh, waa awood ay ay ay- ay leedahay waa tahay Eh, waxaa loo baahan yahay oo kale oo countiga eh, asaga khuseeya Mhm.
eh, xafiis abuur iyo shaqaale gelin Mhm.
dowladda countiga ayaa iska leh waa tahay
Eh, marka dowladda countiga markii ay jirto Mhm.
waa dowlad xalaal ah oo sharciyeysan waa tahay oo nidaamkay u jirto iyo jiritaankeedaba sharci uu ku salaysan yahay hagaag Eh, sidii qof shaksi ahna Mhm.
iyadana dacwoon karto oona la dacweyn karo waa tahay jiritaankeedana mid joogto eh oo dhaxaltooye eh oo dowlad un ay soconi waa tahay dadkii unbaa isbedelaya ma ogiye waa tahay waaye horta dowladda countiga la yidhahda Mhm.
Eh, dowladda countiga sida qofka shakhsiga uu qof kale qandaraas ula galo waa tahay ayay awood u leedahay inay qandaraas gasho Mhm.
waxay awood u leedahay inay wax iibsato Mhm.
eh, ama wax ay kiraysato waa tahay waxay awood u leedahay shaqooyinka loogu talagalay iyada inay qabato Mhm.
in ay ma aragtay awood u siiso shaqaalihii iyada ay qoratay Mhm.
inay u fuliyaan Mhm.
Eh, waxaa kaloo awood uu sharciga u siinayaa dowlad goboleedka in ay iskaashi la geli karto Mhm.
iskaashigaasna ay la geli karto Mhm.
shirkad dowli ah ama mid aan dowli ahayn oo shakhsiyan ah Mhm.
oo dad shacaba uu leeyahay haddii iskaashiga ay u aragto Mhm.
shaqada iyada ay qaban lahayd Mhm.
keligeed Mhm.
ayaa si wanaagsan loo qaban karaa haddii eh, la- dad- shir- shirkad kale la kaashado Mhm.
hadday istiraahda oo nidaamka wax loo qabanayo nidaam fiican uu yahay Mhm.
heshiiskaas ama iskaashigaa way geli kartaa waa tahay Eh, eh, heshiis kasta oo dowladda ay la gasho cid cid alla cidda ay la gashona Mhm.
waa mid xalaal ah waa mid sharciyeysan waana mid sharciga waafaqsan waa inuu noqdaa waa tahay Eh, dowladda waxaa loogu talagalay nidaamka ay u shaqaynaysa inuu noqdo nidaam dadka loogu gargaarayo sida ugu wanaagsan ugu fiican uguna qarash yar Mhm.
Eh, dowladda waxaa kaloo ay awood u leedahay in ay samayso kambani ama shirkad si shaqada iyada loogu talagalay inay qabato eh, u si fiicnaato waa tahay Eh, way la geli kartaa kambani ama shirkad eh, si shaqada si fiican loogu qabto waa tahay Eh, hadda waa josco Mhm.
waa kambani shirka ah Mhm.
Eh, wuxuu u xil saaran yahay ma aragtay arrimaha eh, biyaha Aad u iyo badan.
nadaafadda musqusha Mhm.
Eh, dowladda ayaa xikmadeeda ka aragtay shaqada haddii shir- loo dhiibo shirkad Mhm.
ama company waa tahay s- shaqadii loogu talagalay dowladda inay qabato unbaa si fiican u qabsoomaysa aad oo badan Eh, dowladdu qofkay doonto ayay qandaraas la geli kartaa ama combanigay doonto ama shirkadday doonto haddii eh, heshiiskaas ama iskaashigaas Mhm.
uu sababayo shaqadii eh, dowladda inay qabato loogu talagalay oo aada u sii fiicnaato Mhm.
Eh, laakiin waxaa un laga wadaa un sh- d- xilka guud oo dowladda saaran wuxuu yahay Mhm.
in adeega iyo gargaarka loogu talagalay bulshada inay u adeegto ay u gargaarto Mhm.
sida loogu talagalay ay ugu adeegto uguna gargaarto Mhm.
sida ugu wanaagsan ana macnaheeda waxaa waaye shaqadii si ugu fiican la qabto sida ugu qarash yarna loo qabto waa tahay
waa qeybtii eh, county assemblyga aan galno Mhm.
county assemblyga waa baarlamaanka hoose ee Aad oo- countiga Mhm.
wuxuu ka kooban yahay Mhm.
xildhibaanyaan laga soo doortay woodadka Mhm.
waxaa kaloo ka kooban yahay Mhm.
eh, hadda waa jeer soddon wood ayay leedahay aad oo badan soddonka wood eh, mudanayaal m c s lah ayaa laga soo doortay Mhm.
soddonkaas baarlamaankay ku jiraan waa tahay Eh, waxaa kaloo jira uu ka kooban yahay Mhm.
eh, xildhibaanyo ama mudanayaal ay magac dhabheen xisbiyaasha kala duwan ee waddanka ka jira oo si magacaabid lagu soo geliyey la magacaabid loogu soo geliyey Mhm.
kuwaasna wuu ka kooban yahay Mhm.
Eh, waxaa kaloo ka kooban yahay speakerka oo guddoomiyaha baarlamaanka ah oo isaga xildhibaan aan ahayn eh, mudanayaasha lasoo doortay gooni ka ah oo laakiin guddoomiyaha baarlamaanka ah Mhm.
Eh, i- saddexdaas qeyb ayuu baarlamaanka ka kooban yahay waa tahay mudanayaasha lasoo doortay Mhm.
kuwii la magac dhabay Mhm.
ee speakerka oo guddoomiyaha ah waa tahay baarlamaanka markii lagu leeyahay saddexdan saddexdan nooca lagu wadaa koox waa tahay Eh, waxaa la jiraa Mhm.
eh, sharciga qoraya Mhm.
xisbiyaasha kala duwan ee magacdhabayo mudanayaasha aan la soo dooranin Mhm.
waxaa la rabaa markay magacdhabiddaa samaynayaan waa tahay nidaamkay u magacdhabayaan inuu waafaqsan yahay nidaam tusiinayo Mhm.
ee, suuradda ama wejiga bulshadaha kala duwan waa tahay oo countiga ku nool Mhm.
iyo dhaqamaha kala duwan Mhm.
macnaha waxaa un lagu wadaa Mhm.
dadka ha la dheelitiro hagaag wixii aysan noqonin ciddoo keligeed ama xisbigoo keligeed ama ee, qoyskoo keligeed Mhm.
Eh, waa in wejiga bulshada laga dhexela countiga eh, baarlamaanka Mhm.
Eh, waxaa la- kaloo la- la- lagala jeedaa eh, oo jira sharciga loogu talagalay in lagu difaaco dadka laga eh, tira badan yahay Mhm.
ayagu laftooda waa in la fiiriyaa Mhm.
marka county assemblyga asaga shaqadiisa marka maxay tahay waa tahay county assemblyga oo baarlamaanka countiga shaqadiisa waxaa ka mid ah in uu ansixiyo shaqaalaha dowladda countiga ay magacdhawda waa tahay waa aragtay markii wasiiriinta la magacdhabo oo governorga u magacdhabo magacyadooda waxaa loo soo gudbinayaa baarlamaanka county assemblyga waa tahay meeshiia haddana dib imtixaan looga qaadaa oo la waraystaa oo shahaadooyinkooda iyo aqoontooda lagu fiiriyaa meeshiiba ayaa ayaga ansixinaya lagu kala saara lagu kala saara ninka ay dhahaan ninkaan nama qancanina waa waa soo celinaya soo celinaysto ninka ay dhahaan ma aragta waa ku qanacnay aqoontiisa Way qaadanayaan.
way qaadanayaan chief officerska waa aragta waa sidii oo kale si toosa Eh, labadaasa ugu xoog badan labada ay ayaga ansixiyaan marka shaqadooda ansixiskaas oo dadka sh- shaqaalaha uu magacdhabay governorga oo ay ansixinayaan waa shaqada koowaad oo ay leeyihiin waa tahay Eh, shaqo kale oo ay qabaan ayaa jira oo xagga constitutionka uma- oo- oo ku qoran aayadda boqol iyo siddeetan iyo shanaad waa tahay waa saddex nooc Mhm.
mar waa la- waxaa waa la dhahaa representation waa tahay dadkii ay soo doorteen ayay matalan ayay baarlamaan ku matalayaan Mhm.
mar waa legislation Mhm.
shar maadaama baarlamaan loo soo dartay sharciga ayay dejinayaan waa tahay markii saddexaad waa oversight oo ayaga ayaa kormeere Mhm.
ka ah maamulkii iyo hantidii dadweynaha oo dowladda ay isticmaalaysay Mhm.
in sida laga rabay loo isticmaalaya waa tahay Eh, shaqo ayaga ay leeyihiin waay Mhm.
shaqadan marka waa shaqo aad u culus oo muhiim u ah waa tahay Eh, wax badanna waan ka soo sheekaynay barnaamijyadeena kale Mhm.
waa shaqooyinka khaaska u ah baarlamaanka waa tahay waxa nimankaa loo doortayba Mhm.
eh, saddexdaasa ugu muhiimsan waa tahay ayagayoo afka ku hadlaya shacibkii soo doortay Mhm.
ayagayoo sharciga dejinaya Mhm.
ayagay oo kuwii kor maaraha ka ahaa Mhm.
hantida dadweynaha ay dowladda countiga u haysay Mhm.
isticmaalkeeda waa tahay shaqo kale oo ay leeyihiin waxaa waaye budgetka Mhm.
markii ay soo diyaariso dowladda countiga Mhm.
eh, baarlamaanka la keenaya ayagaa marka ansixinayo Mhm.
budgetkaas waa tahay oo dhahayo eh, markuu imaado ayagoo laftooda Mhm.
waxay leeyihiin kaalin inay budgetka u diraan Mhm.
inay dadweynaha dib u celiyaan budgetkan ay dowladda noo keentay Mhm.
annaga waan fiirinnay fikradanaadaan ka dhiibannay kumaanan qanacin.
dadweynow idinkana si aad u aragtaan Soo aragtaan inay dhahaan Mhm.
ayagana waa awood ay leeyihiin Mhm.
Eh, maalinta ugu dambaysa ee markuu isku soo dabadhaco uu soo daba dhammaado Mhm.
governorga intuusan ansixininna baarlamaanka waa inuu ansixiyaa Mhm.
budgetka Mhm.
Eh, uu dhahaa budgetkii wajeer waan ku qanacnay Mhm.
oo governorga marka loo gudbiyo uu asagana saxiixaa Mhm.
marka governorga ma saxiixi karo ilaa uu baarlamaanka intuu soo maro ay ansixiyaan Mhm.
oo ay dhahaan annaga waa ku qanacda Mhm.
awooddaasna waxaa iskale baarlamaanka waa tahay Eh, haddii lacala dowladda countiga ay doonto in ay deen soo qaadato Mhm.
deentaas ay inay soo qaadato ay doonayso waa inay ansixiyaan baarlamaanka waa tahay Eh, hey Eh, waxaa kaloo awood ay u leeyihiin baarlamaanka eh, countiga eh, inay ayaga ma aragta haddana ansixiyaan Mhm.
eh, qorshaha horumarka loogu talagalay ee countiga Mhm.
oo dowladda ay soo bandhigtay ama ay Mhm.
diyaarisa sanad walbaba Mhm.
waa og tahay budgetkan waxa laisku dabarida waxaa waaye qorshe lasoo diyaariyey oo horumar ah oo loogu talagalay in ma aragtay jidadka lagu dhiso oo ceelaha lagu qodo warooyinka lagu qodo oo waxyaabo fara badan lagu sameeyo waa tahay marka baarlamaanka ayaa iska leh qorshihii loogu talagalay countiga in lagu horumariyo Mhm.
oo dowladda ay soo gudbisay inuu ansixiyo asagaa iska leh waa tahay Eh, shaqooyinkaas marka Mhm.
county ayaa iska leh Mhm.
Eh, taasuu leeyahay countiga waa tahay Eh, waxaa imaaday ninka m c a ga ah Mhm.
shaqadiisa maxay tahay asaga waa tahay ninka m c a ga la yidhahda Mhm.
taas ma ogta waa assembligii oo guud baarlamaankii oo guud shaqadiisa aan soo marka asaga sheegnay shaksi ahaan asaga shaqsi ahaan oo woodka matalaya laga soo doorto Haa.
shaqadiisa maxay tahay shaqadiisa maxay tahay waa tahay shaqadiisa waxay tahay Mhm.
number kow Mhm.
waa inuu mar walbaba Mhm.
eh, xiriir hoose la leeyahay dadkii asaga soo doortay waa tahay inuu xiriir hoose Mhm.
uu la leeyahay dadka asaga soo doortay waa tahay aadna uu uga warhaayo Mhm.
Eh, midda labaad Mhm.
waa in ra'yiga iyo fikradda iyo mabda'i iyo cawashada iyo tusaalihii dadkiisi ay qabeen Mhm.
asaga uu ka soo jeediyaa baarlamaanka waa tahay
tusaalaha fikradda mabda'a cawashada baahida ee dadkiisa ay qabaan in uu ka soo jeedaya baarlamaanka waa tahay ee waxaa kaloo shaqadiisa tahay maadaama baarlamaanka assembliga loo soo doortay inuu mar walbaba joogo xaadirna u ahaado baarlamaanka dhexdiisa waa tahay aa fadhiyaasha baarlamaanka inuu ka qayb qaata waajib asaga saaran waay wuuna ku qasban yahay waa tahay
shaqadiisa afraad oo kale waxay tahay inuu ahaado isku xiriiriyaha dadkii asaga soo doortay iyo baarlamaanka isku xiriiriyaha dadkii asaga soo Soo doortay iyo doortay iyo baarlamaanka.
baarlamaanka waa inuu ahaadaa Ee, si dadka asaga soo doortay shaqada ay doonayaan in loo qabto loogu qabto waa inuu ahaada asaga ninka isku xiriirinayo waa tahay ee, bulshada asaga soo dooratay ee baarlamaanka waa tahay waxaa kaloo shaqadiisa kale ay tahay in uu dooda uu ka soo jeedinaya baarlamaanka oo assembliga countiga ah mid cilmiyeysan oo khibrad iyo aqoon ku salaysan inay ahaata waa tahay waa in ay ahaataa dooda uu baarlamaanka ka soo jeedinaya assembliga dood ku salaysan cimle cimle iyo khimrad Waa tahay.
iyo waayo aragnimo ahey ee, waxyaabo uusan asaga shaqadiisa ahayn baa jirta waa tahay waxyaabo asaga shaqadiisa aan ahayn ayaa jirta waxaa ka mid ah shaqo kuma leh ninka m c a-ga ah ama baarlamaanka assembliga ku jiro in uu ka qaato nidaamkii loo fulin lahaa ee barnaamijkii horumarinta countiga waa tahay administrationka county governmentaga shaqo kuma leh ahey ee, nidaamkii dadweynahaasi dowladda countiga ay ugu gargaari lahayd iyo barnaamijyaheedana asaga shaqo kuma leh asaga intii aan soo sheegno shaqo ku leeyahay waa tahay fulinta marka imaado asaga shaqo kuma leh ee, ninkan m c a ga la oo county assemblyga ah markii lasoo doorto ee, waxaa laga rabaa in la dhaarayo uuna dhaarayo kalaaga county assemblyga afar iyo toban beri gudahood markii doorashada ay dhacdo natiijadii doorashadana lagu dhawaaqo waa tahay waxaa la rabaa in la dhaariyo doorashadii markii ay dhammaato oo natiijadii lagu dhawaaqo afar iyo toban beri gudahood in ninka m c a oo lasoo doortay ee, baarlamaanka laga dhaariyo uuna dhaariyo kalaaga ka- county assemblyga ayaa la doonaya waa tahay Ee, haddii lacala ee, speakerka ee, mar walba maadaama inuu joogi waayo laga yaabo assemblyga haddana waxaa looga baahan yahay inay ayaga mid ka mid ah ee, ilaasana speakerka ayaga ka mid maaha waan soo sheegnay inay speaker deputy speaker oo ayaga mid ka mid ah inay doortaan ayaa ayagana awood u leeyihiin sharcigana uu sheegayaa waa tahay ee, speaker ku-xigeen oo is- mudanayaasha assemblyga ka mid ah waa in ay doortaan waa tahay
ee, ee, haa. marka ninkaas ku-xigeenka loo doortay ayaa marka speakerga hadduu joogin wuxuu mathalayaa speakergi waa tahay
ee, county assemblyga waxaa jira haddana ee, xisbiyo fara badan ayuu ka kooban yahay ee, nin walbaba xisbi buu ka soo galay kuwa isku xisbi eh kuwa kale xisbi eh xisbiyaha waddanka ka jiro unbaa lagu soo kala galay ee, waxaa la rabaa marka markii baarlamaanka la iskugu imaado oo m c ayaasha sidaa loo dhaariyo oo ay ee, speakerkooda doortaan oo ay deputigooda doortaan ee, waxaa jira ee, oo la og yahay xisbiga ugu badan xagga tirada county assemblyga ayaa wuxuu noqonayaa kuwa dowlad ee, majority leaderga lah ee, macnaha waa majority party dadka m c ayaasha lasoo doortay oo assemblyga ku jiro xisbiga ay ka kala imaad u- u- ugu badan oo ay ka imaadaan xisbigaasaa majority la dhahaa waa kuwa ugu badan macnaha xisbiga eh, kale oo laga badan yahayna waxaa la dhahaa kuwa minoritiga marka majoritigana nin ayaga ay ku heshiiyeen ayay xilka u dhiibanayaan waa tahay oo majority leader la dhaho waa tahay oo dowladda dhisan oo markaasi assemblyga ugu badan ka imaada kuwa laga tira badnaa oo minority party loo yaqaanana nin ayaga ka mid ah oo mathala oo codkooda ah, eh, ayaa iyagana u- u u xulanayaan minority leader nin la dhaho majority leadergana waa ninkii eh, u weynaa xisbiga dowladda maamulaya xagga assemblyga national government markaad aaddo waa muxishimuha aadan bare ducaale county assemblygeena marka imaadana waa muxishimuha gaabane waa tahay
marka taasaa jirto Eh, marka ninka xisbiga majority leaderga la dhahayana waa ninka ugu weyn eh, oo mathalaya xisbiyaasha baarlamaanka ugu badan kan minority leader la dhahayana waa kan xisbiyaasha ugu yar eh, mathalo Eh, marka marka ay imaado xagga xishmada iyo kala dar- kala darajo sarraynta baarlamaanka county assemblyga eh, sida mudnaanta loo kala leeyahay waa tahay mudnaanta koowaad waxaa iskale speakerka oo gudoomiyaha baarlamaanka mudnaanta labaadna waxaa iskale leader of the majority party m c a-ga mathala xisbiga baarlamaanka ugu badan mudnaanta saddexaadna waxaa iskale m c a-ga mathala xisbiga baarlamaanka ugu yar waa sida mudnaanta loo kala leeyahay waa tahay waa darajada ay kala leeyihiin speakerga ayaa u- u- ugu mudnaan badan kow ah ma- xis- waxaa ku xiga majority leaderga waxaana saddexeeya minority leaderga waa tahay Eh, speakerga shaqadiisa sida u wato eh, waxaa dhici karo inay imaado baahi in shaqada laga saaro ah waa tahay shaqada waa laga saari karaa see see looga saari karaa waaye marka shaqada see looga saari karaa waa aragta umalaynaa wajeer assemblyga hore oon soo dhaafnay ee dood ka dhacday mar baarlamaanka county assemblyga wajeer oo ku saabsan speaker shaqaha laga saara ah Eh, wax xaaraan eh ma aha speaker shaqa eh, waa laga saari karaa laakiin sharci waxaa jira arrintaasi loo marayo loo marayo sharciga loo marayo muxuu yahay waay marka speakerga waxaa shaqo laga saari karaa haddii codsi speakerga shaqada looga saaraya ay soo joodisaa eh, boqolkiiba toddobaatan iyo shan m c ayaasha county assemblyga waa tahay boqolkiiba toddobaatan iyo shan ama saddex meel ki laba meel haddii ay soo joodiyaan codsi ah eh, speakerga shaqada in laga joojiyo ama laga bixiyo eh, saas bay ku imaan kartaa waa tahay laakiin waxaa ka horeeya in eh, horta barnaamij ah inay baahida ama cabashada speakerga shaqada in looga saaro ay tahay ay soo gudbiyaan iyadoo qoraal ay tahay eh, saddex meel meesho county assemblyga waa tahay saddex meel markii meel loo dhigo hashoo meel tiro ka mid ah county assemblyga waa in ay cabasho oo qoraal ah ay soo gudbiyaan inay leeyihiin ulajeedo ay ku doonayaan inay speakerga shaqada kaga bixiyaan markay cabashada ay soo gudbiyaan eh, waxaa la rabaa marka eh, eh, in speakergi asagana laftiisa intii loo yeero waa tahay cabashadii eh, intii aan laga doodin fursad la siiyo uu Mm.
iskaga difaaco waa tahay waxyaabaha lagu eedaynayo waa tahay
Eh, ma isfahna aad soo soo saa Eh, waan ku noqonayaa meesha waa tahay speakerka eh, shaqo in laga baxayo haddii la doonayo Mhm, sharciga loo maraya waxaa waaye mhm.
county assemblyga waa inuu fursad u waa siiyo s- saddex meel meeshoo markii loo dhigo Mhm, waa in ay soo jeediyaan codsi ah oo qoraal ah Mhm.
inay doonayaan in speakerka shaqada laga bixiyo si toos ah
hashaa qeyb marka laba jibaar Mhm, saddex meel markii laba loo dhigo boqolkiiba toddobaatan iyo shan waa inay ku raacaan mhm, laakiin dooda iyada inta aan la gelin mhm, waa in speakerka loo yeeraa mhm, oo fursad la siiyaa uu iskaga difaacaa mhm.
waxyaabaha cawashada oo lagu eedeynaya oo sabab u ah inay shaqada looga bixiyo waa tahay Eh, marka haddii eh, cabashadii haddii la siiyey fursaddii eh, marka doodii ay bilaabato toddo- boqolkiiba toddobaatan iyo shan ay isku raacaan Mhm, ninka shaqada sidii waa uga tegey haddii toddoba boqolkii toddobaatan iyo shan la heli waayo mhm.
haddee tiradii waa laga hoos dhacay waa tahay waxaa imaaday eh, county assembly service board waxaa la dhah Mhm, baarlamaanka mhm, wuxuu leeyahay guddi shaqaalayn ah mhm.
oo la dhaho county assembly service board waa tahay waa guddiga u xil saaran shaqaalaynta baarlamaanka county assemblyga Mhm,
waa guddi asagana madax bannaan oo xur ah oo dacwooni kara oona la dacweyn kara oo Mhm.
maxkamad aadi kara oo maxkamad la geyn karo mhm, Eh, waxaa marka guddigaas wuxuu ka kooban yahay mhm.
dhowr qof waa tahay kow speakerga ayaa hogaamiya oo chairman u ah Mhm,
laba xisbiga ugu badan ee county assemblyga ayaa isku soo raacaya qof horaan majority leaderga la dhihi jiray laakiin hadda xisbiga majoritiga ah ayaa qof soo gudbinaya waa tahay oo ayagu isku soo raaceen si toosa qofkaas ayaa marka ahaanaya vice chairperson ku-xigeenka speakerka xisbiga laga tiri badan yahay ayagana qof baa isku soo raacayaan qofkaasna meeshuu mathalaya waa qofka saddexaad qofka afaraad wuxuu noqonayaa qof kale oo shacib ah oo bannaanka ka imaaday oo cilmi aqoon iyo khibrad u leh arrimaha bulshada ee iyo noloshooda ee ku saabsan ee ee bannaanka laga soo magacdhabaya waa tahay afartaas qof ayuu ka kooban yahay guddiga shaqaalaynta baarlamaanka county assemblyga waa tahay ee county kalaaga kalaaga county assemblygana secretary ayuu u ahaanayaa ee marka shantaa qof uu ka kooban yahay waa tahay kow waa speakerki laba waa qof ka socda xisbiga ugu badnaan baarlamaanka saddex waa qof ka socda xisbiga baarlamaanka ugu yaraa afar waa qof bannaanka laga soo xulay oo cilmi aqoon loo soo xulay Mhm.
oo interview iyo wax walbaba galay shan waa kalaaga county assemblyga oo asaga secretary u ah waa tahay marka ahey Mhm.
xogyaha joogtada Mhm.
Ee, qof marka ka mid ah shantaas qof Mhm.
ayaa ka kooban yahay guddiga Mhm.
shaqaalaynta baarlamaanka Mhm.
Ee, ayagaa marka ku shaqo leh waa tahay arrimahaasi si toosa Ee, count guddigaas marka muxuu qabanayaa waay Mhm.
guddigaas Mhm.
wuxuu qabanayaa maxay ta Mhm.
wakhtigana waad noo fiirinaysaa si toosa si hadda ahay labaatanka dambe waxaa ka dhimansan arkayo n lix daqiiqo ha Mhm.
maxaan ku soconnaa soddon iyo afar miya afar haa maasha allah okay intan intan intan guddigaa shaqadiisa aan sharaxno Mhm.
kadib dadweynaha aan siinno fursad ahay Mhm.
guddiga shaqaalaynta baarlamaanka Mhm.
ee, shaqadooda waxay tahay Mhm.
ayaga ayaa u xil saaran Mhm.
nidaamkii uu ku shaqayn lahaa baarlamaankaas waa tahay
waxay mar walba ka shuuraynayeen iskuna dayayeen inay baarlamaanka sida ugu wanaagsan u shaqayn karo u shaqeeyo Mhm.
Ee, waxaa kale ooy ee, ayaga shaqadooda ay tahay Mhm.
xafiis in la abuuro oo u baahan oo cusub hadduu jiro Mhm.
ayagaa abuuraya oo samaynaya waa tahay xafiis jiray oo inay la buriyo u baahanna Mhm.
hadduu jiro Mhm.
ayagaa burinayo Mhm.
Ee, guddigaas ayaa u xil saaran waa tahay haddii dad la rabo in la shaqaaleeyo baarlamaanka ayagaa shaqaalaynaya Mhm.
haddii la rabo dad shaqo in laga maaragtay laga qaadana Mhm.
ee, ayagaa ka qaadayo waa tahay ayagaa marka haddana waxay shaqadooda ay tahay baarlamaanka dee sh- hantibuu u baahan yahay sibuu u shaqeeyo Mhm.
qarashka baarlamaanka sanad walbuu u baahan yahay ayaga ayaa soo gudbiya qiyaasta u- u- u- uu noqonayo waa tahay ahey Mhm.
Ee, waxay marka kale ee, sh- ku shaqadooda ay tahay Mhm.
in ay ku dadaalaan Mhm.
ayagoo ciday rabaan la kaashan karo waa tahay nidaamka baarlamaanka shaqadiisa ugu qabsan ka- uu qabsanayo hagaag in ay noqoto nidaam demoq- nidaamka demoqraatiga inuu waafaqsan yahay Mhm.
Ee, shaqadooda waa intaas Mhm.
shaqada ee, shaqaalaha ay ayaga u xilsaaran yihiinna Mhm.
xanaanayntooda Mhm.
iyo ma aragtaye rajadooda iyo moraalkooda Mhm.
oo la dhiso Mhm.
ayaga u xilsaaran waa tahay marka county assemblygana kalaag ayuu leeyahay kalaagaasi ma aragtay waa ninka u xil saaran arrimaha ma aragtay barnaamijkan eh, hadda aan ka wada hadlayna fulinteeda Mhm.
nidaamka loo asaga loo shaqogelinaya waxaa waaye nidaam eh, waa inuu qof jaamici ahaadaa oo qof kenyaan u ahaadaa waa in sha- shahaado jaamacad uu ka soo baxay jaamacaddaasna mid kenya lagu aqoonsan yahay ay tahaa Mhm.
waa in uu shaqada intaanan la qorin khibradiisa shan sano ay tahay oo nin meelo kale ka soo shaqeeyey oo khibrad leh oo ma aragtay uu noqdaa waa nin ma aragtay markii shaqada la qoraye Mhm.
wax dembi uu horaan u soo galay ama fadeexo ama facshir Mhm.
ee, ee, ee, samcaddiisa xaggeeda ah aysan jirin waa tahay ee, sharciga ma aragtay madaxtinimada iyo fadeexada waddanka ka jira Mhm.
soo gudbay inuu yahay Mhm.
ee, marka ee, isagana waxaa waaye isagaa marka u xil saaran waa tahay ee, baarlamaanka kal- maamulkiisa Mhm.
sida shaqooyinka baarlamaanka loogu talagalay Mhm.
ay u qabsoomi lahaayeen Mhm.
isaga ayaa u xil saaran waa tahay marka isaga marka waa nin baarlamaanka mishaar laga siinayo ee shaqadaas ayuu qabsanayaa waa tahay marka gudiyaal kale fara badan ayuu leeyahay baarlamaanka gudiyaha faraha badan ee nidaam ay u shaqeeyaan ayaa jiro laakiin kolleyba ee waxaan u malaynaa maanta waktigeenni wuxuu ku egyahay ee intaasi saddex iyo toban qodob ayaan soo sharaxnay marka dadweynaha ulajeedada aan ka leenahay barnaamijkan aan sharxayno ee waxaa weeyaan ee inay fahmaan dadka dowladooda siday u shaqayso ee baarlamaankii baan sharxnay m c agi shaqadoodaan sharxnay speakerkii baan sharxnay dowladdii baan sharxnay guddiga shaqaalaynta baarlamaankaan sharxnay dadweynaha marka waxaa la rabaa inay fahmaan dowladooda sharciga lagu maamulo si u ogaado sharciga jiray ma lagu tuntay mise laguma tumanin ninka m c agaada waxaa lagu yidhi adaa la rabaa mar walbaba inuu xiriir kula yeesho hadalka uu ku hadlayana mid malaayacni ah inuusan noqonin mid adiga kaa imaaday oo baahidaada ku saabsan waa inuu noqda m c egaadi aad doorato arrin adi aadan u soo sheegin baarlamaan ku dhex sheega haddaad aragto ama aad maqasho inaad u yeerataa la raba oo la dhaho barnaamijka aad ka hadlaysa tingatinga iyo keeleweke iyo embreston annaga kuma darsanin mar dambana arrintaa kama hadli kartid baahida annaga aan kuu darsana ka hadal awood ay shacibka leeyihiin waay marka sharciga waddanka loogu talagalo in lagu maamulo haddii la fahmo dowladdii waxaad ogaan kartaa inay sharci ku dhaqmaysa ama inayna ku dhaqmaynin annaga marka wacyigelinta waxaan u samaynayna waxaa waaye dadkii hadda iskuol dib looguma celin karo sooma fahmin dadkii waa dad waaweyn xoololey baa layahay alxamdulilah meel walba raadiyaa yeela raadiyahaas unbaan rabnaa marka inaad intaad furato idaacadda aad dhegaysato wixii lagu wacyigeliyo wax aad fahantaa aad tiraahdaa marka m c a o kaale ani adaad imatashaa soo maaha baahidayda ka hadal wax kale ha ka hadlin dhibkanaan qabaa dowladda waxaa la yidhi adaa la xisaabtame meeshan sagaal balyan baa sanadka imaadaa annaga ma aragtay muddo dheera ceel ha noola qodo iyo war ha noola qodo iyo isbitaal ha noola dhis aan dhehe wax aan hayna male soo su'aal su'aashaas jawaabteedaan kaa raba marka dadka inay is awaabulaan ooy qalbiga furaan oo eed iyo dhagaxtuur faraha badan la daayo oo nin walba m c egaada meel aad la fariisato tuulo walba ood joogtaan inaad guddi yeelataan oo midnimada iyo muwaafaqada laga shaqeeyo guddigaas m c a ga uu la shiro m p ga uu la shiro arintii bulshadii horumarkeeda saa loo wajo ayaa la rabaa marka waktigii waxaa waye dadweynaha aan fursad siinaynay si ay su-aalo ku weydiiyaan iyo faahfaahin marka halkaasaan kusoo koobaya السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته هاشم محمد علموغي هذا بدن يا ضم هاد سنتاي دغيستيال وان فيليان اد مقليسين قضبدا اد كا وناغسن ولا فغوريي سيبا وحو غلبتا سل دغتay sharciga maamula qaanuunka wadanka oo luqada afka qaladka lagu yiraahdo Constitution Act 2010 qodob aad u fara badan ayuuna Hashim galabta falanqeey dhageystayaal haddii aad si toos ah barnaamijka ula socoteen arrimo aad u wanaagsan ayuu ka hadlay Hashim welibana sidoo kale arrimo weliba ku saabsan dadka annaga aan soo dooranay welibana isla countigeena shaqadiisa waxyaabaha ay rabtaan ayaga ahaan in la qabto amaba ay qabtaan ku dhaqanka sharciga sidoo kale wuxuuba ka hadlay inuu yahay kanina midka inta badan xukuma countiga isla sharcigan galabta oo la fagurayay sidoo kale fulinta laga leeyahay dowlad goboleedka hashim waa uu ka hadlay shaqaynta sidoo kale wuxuu ka hadlay gudoomiyaha baarlamaanka hoose waa wakiilka woodka adiga hadda aad joogto amabaad idaacadda ka dhegaysanayso aad ka soo dooratay u istaagtay oo weliba sanadka labada kun toban iyo toddobada u riday kuro sifo adi uu kuu matalo awoodda ay leeyihiin sidoo kale wakiilada hashim waa uu ka hadlay sidoo kale wuxuu ka hadlay shaqada dowlad goboleedka aad buu u lafa guray waxa uu sidoo kale ka hadlay iskaashiga markaad fiiriso lala gelayo markaad fiiriso arrimahani ku saabsan ayaka ahaan qaybta baarlamaanka hoose arrimo ayuu ka lafa guray welibana aada u wanaagsan wuxuu sidoo kale ka hadlay hashim inta badan qaanuunkani markaad fiirsa isla shaqada baarlamaanka in ansaxidda amaba ay ka ahaanay ansixiyaan shaqaalaha dowladda countiga isla qaanuunkanina wuxuu ka hadlay saddex shay ayuu uga hadlay qaybta matasha oo loo yaqaano representative sidoo kale wuxuu ka hadlay dejiska sharciga oo loo yaqaano luqadda afka qaladka legislation iyo sidoo kale waxa uu ka hadlay kormeerka arrimahani inta badan maamulka loogu talagalay oo loo yaqaano luqadda afka qaladka oversight sidoo kale wuxuu ka hadlay wakiilada woodka ayaa ka ahaan waxyaa waxyaabaha laga rabo in ay sameeyaan marka ay joogaan amaba ay matalayaan baarlamaanka kowna ay tahay bain xiriirka hoose ay la yeeshaan dadka ayaga soo doortay sidoo kale ra'yiga fikradaha iyo arrimaha u fara badan inuu ka hadlay waqti maan hayno sidoo kale wuxuu ka hadlay shaqada sbiikarkaas ahaan uu leeyahay iyo sidoo kale wuxuu ka hadlay in guddiga u xilsaaran shaqaaleynta countiga county assemblyg oo baarlamaanka hoose sidoo kale arrimo aad u wanaagsan ayuu ka hadlay weliba guddigani ee shaqaaleynta baarlamaanka shaqadooda guud ayuu ka hadlay iyo arrimo aad u wanaagsan oo si baaxad leh loo wada falanqeeya dhegeystayaal fikir noocee aad ka qabtaa barnaamijkani adi ahaana faham ma u leedahay wakiilka aad soo dooratay amaba galabta waxay ka bilaabay faham ma u yeelan doontaa maadaama lagu sheegay wakiilka woodka adiga aad ka soo dooratay kuu matala ama matala baarlamaanka ama baqalka hoose shaqooyinka laga rabo iyo weliba inaad xaq u leedahay adi ahaan inuu xiriir kula yeesho sifa uu u noqdo afkaaga maadaama aad adiga soo dooratay uuna kuu matalo aqalka hoose ee baarlamaanka countiga new jer eber toddobo labo eber shan eber shan eber eber eber ayaad barnaamijka uga soo qayb qaadan kartaan fariimaha gaagaaban waa eber toddobo labo shan labo eber sideed afar sagaal afar fikir iyo weliba haddii aad barnaamijka wax ku darsanayso su-aal haddii aad qabto intaba waanu soo dhoweynaynaa halo ugu jer community radio
alo assalaamu calaykum wacalaykum asalaam waraxma walaale magacaaga iyo halkaad ka soo hadlayso duubane weylecer waa tahay kusoo dhawow magaca suubane weylexer haye suubane soo dhawow
walaal waxaan ilahay dee sharcigaa ninkaan sheegaa aasax yahay haye kansoowada sidii loo doortay baan bartooda laerkiin maalinka kuraalida in cagaha looga gorore waa tahay nin xilka siidaa looga qaaday maxaa loolaaye haye
kaltan weydiina aad u badan ayaad u mahadsan tahay suubane waxaanu kaaga mahadnaqaynaa su-aalo wanaagsan weeye arrinkaana waaba la jawaabay laakiin wuu kugu celin doonaa dhimalaha haashim eber toddobo labo eber shan eber shan eber eber eber ayaad barnaamijka dhegeystayaal uga soo qayb qaadan kartaan waqti maanan haysano ka faa'iidaysa fursadda haddii qadka uu kuu soo galo halo wajeer community radio
halo wacalaykum salaam waraxmadahi wakatote
cabdiraxmaan cadow aad baan idin salaamaya adiga xasan cilmoogeyba aad baan idin salaamaya calaykum salaam waraxmatullahi barakaatu dhayo
saaxiibow horta qodobkan sharciga county assembly waa la ogson yahay inay woodka iyagu ay u matalaan dadweynaha ninka siyaasiga oy maanta kasoo dhici karaan oo dhibkooda u sheegan karaan as county assemblyasha laakiin arrimaha la isweydiinayo waxa waaye horta dadweynihii barbar ma iskula joogaan oo sharcigay ku lahayeen county assemblyga ma arkayaan horta waa dadweynaha haye
dadkii islaamada countigan county assembly waxaa laga yaabaa in shalay aas tartan aas ku jiro ay dadweynaha soo wada doorteen bergen aas qabiil dabada gelin waxaan cod daanta lagu qaadi karin oon sharciyan hadda dadweynaha ka hor istaagan inayba arrinta qabiil ay dabada ku qabsana migi ninka aas kursiga ku fadhiyo waa tahay
oo amaba waxaaba jira shalay adigaba waxaa ka hor istaagan inayba arrintaas iyada aas dalka ka hortegi karin oo adiga dad farakutiriska kaliya ay sharciga yaqaanaan dadka farakutiriska inay arrimaha noocaas ay hor istaagan yihiin waa tahay unuku county assemblyga ama ninka siyaasiga waa soo dooranaa laakiin waxba kama ogni xaq aan ku leenahay waa tahay
subaxna usaa ku baahan subaxna adiga waa u baahan waa tahay shalay migi doorashada socotay adiga usaa ku baahnay maanta migis kursiga soo galina adiga baa u baahan oo laxa kii u weynaaya kuu qabanaan oo beriga arrintiis daela dantiis leedahay asbargu u jiljilboobe oo iska soo helayn waa tahay
magan aniga waxaan dhilay horta waa haashan cilmooga kheyr allah siiya maxaa yeelay dadweynaha sharciga ay kuleeyihiin dawladda iyo countigaas assemblyga oo dawladda kamid ah oo wadadkaas dhamaale masala oo darga wixii dhibaatay iyo dheefba wixii kasoo dhacaba ay usuuq kasoo dhacayaan yaas horta isfahansi nin walbana sharciga isleeyahay iyo nin walba sharcigii loo raaci lahay waa dadweynaha waa u sheegay waa tahay
maanta waxaa uuna hor istaagan maxaa yeelay shalay qabiil baan kusoo dooranay arrinta qabiilka ayaana hor istaagan bergana oo sharcigeyn kameeli karnaan leeyahay dadweynahana waxaa waaye waxaan leeyahay madi shanta sane soo geli oo doorasho bilaabanaysa dib iskaga firiya dadkaad soo doorin doontiin aa ku salayninaan dhihi lahay qabiil saaxiibow aad baan in salaama adi haashim iyo dhegestaalka meel ay joogaan aad u badan ayaad u mahadsan tahay dhaayow katoote qabyeelada yayna hortaagan ayuu isagana yidhi waa fikirkaaga aad u badan ayaadba u mahadsan tahay qadka xiga iyo weliba dhegeystaha ku jira haddii aan u baaqo halo wajeer community radio
halo salaamu calaykum wacalaykum asalaam waraxma magacaaga iyo halkaad ka soo hadlayso
xuseen cabey oroto xuseen cabey oroto soo dhawow xuseen
waa fiican alxamdulilah haye barnaamijka uguda kale horta nimankan hadda lasoo doorta sheegaysiin aha
runtii markii ayaga wax rabeen oo cagaha looga bararaayo oo ay wax rabeen unbay waayeen haye
baahida dadweynaha ay hadda u baahan yihiinna ayaga maba ka warqabaanba waa tahay
sababtoo ah ninkan markii lasoo dooranayay afkaas iyo si kaamiceyna waxaa isku leeyahay saanaan yeelaa saanaan yeelaa saanaan yeelaa ballan been nahaas qaaday waan gartay asagoo ballan been ah qaaday ayaa lasoo doortay bal ka waran haddana asagoo ballantii sii qaaday oon ka warqabna haddii aan soo celin isla qofkaasi ee qabyaala darteed soo dhib ma aha runtii maba dhici karto hadda nin- badanaa boqolkiiba sagaashan dadka hadda lasoo doortay waxaad moodaa shantan sano si isku tabcan leedeen falkeeda gala in la dhahay haye
marka ani waxaan dhihi lahay nimankaas waxaa waaye xuquuqda baniaadanka waa ku ciyaareen Eh, haddii sharci qabana as jira sharciga lala koraan dhihi lahay waa tahay waana ku salaamay waanu ka qaadnay aad u badan ayaad u mahadsan tahay sharci qabana hadduu jira sharciga ha lala koro yiri sharcigii waa lagu sheegay adiga ayaana sharciga la kori kara waa tahay alo wajar community radio
alo asalaamu calaykum wacalaykum asalaam waraxma waa ismulure stage grift ismalure waanu ka qaadnay saaxiib sare garab wacan oo wanaagsan wanaagsan oo wacan haye waxaa la yidhi mhm horta arrintaa ka dhawaajisa waa arrin fiican haye qofkiina loo yeero niyo waxaan baarlamaanka ka dhex sheegay min waxaan kuu dirsan waa sidaan sidaanne haye ka hadal waxaan iska hadal anaga kuuma dirsan la dhaha waa meel haye balse waxaan loo dhihi karin mhm ninka asaga hod fartoo kale falma dhaqo haye nin markii la qabana aha waa inaan laisla wada qabto haye ninka kula qaban lahay aha ulajo ninka markii lasoo doorana haye deegaana loo soo doortaa haye mooga qabiil looma soo doorto haye balse dadka qabiil ka dhigi aha ninka kula qaban lahay u yeeran aha kaalinkan ne waxaan iska hadal dantayna min dantayna ka hadlaan u sheegan nabdhaad haye aad kula dagaalanti asiga la gaarin waa tahay waryaa ninka maxsaas u leedahay saa waxaas ku qabana malaha haye markaas asaga caynaan oo geli waa tahay marka la- ninkaas wax ka sheegaana ma ogolo haye marka dadka qabiilaba dilaa aha qabiil markay dugaan ka damba aha aan iskugu imaana raayino asaasino maatin aad u badan ayaad umahadsan tahay ismalore waanu kaaga mahadnaqaynaa sida wacanood barnaamijka uga soo qayb qaadatay galabta qadka xiga iyo weliba dhegeystaha ku jira hallo wajeer community radio
salaamaaleykum wacalaykum Waalaikum asalaam salaam.
waraxma magacaaga iyo halka aad ka soo hadlayso cabdiraxmaan albashiir waxaa ku salaamaad iyo iyo martida kuu joogtaba cali bashiir koole jamiica haa cali soo dhawow
waa annaga walaal haye xaguu jooga koorija horta hor- horta waxaan hayto haye
ay u socdaan waa u joogna annaga waan gartay
ninkii marka la dooranaa horta sidii waa isaaka shee ay u sheegeen waa ee qabiil ma qaba haye
marka la dooranaa qabiil ma qaba waa laga waduda haye
kortay marka soo golla qabiil haddaba la galaa waa tahay
soo ma garan haye
dhegeystayaal si u sheegeen waa maadaama qabiil aan la dabargoynayn aha
maraa horta annaga cadaalahaya ma jirto waa tahay
soo ma garan haye marka marka hore kortii u dagaalamahaayo waa waa qabiil ma qaba aha
markii soo golla qabiil haddaba la galaa mhm
annaga waxaan kulli haashin culmo u sheega waa u joogna waa tahay laakiin intaan taarget saar lahayn aha kii asaga oo xigtiisa naga hor imaada oo le ninka ninka u dalle mooga waxba malayn waa tahay
soo ma garan haye marka haashin culmo waa salaamin yahay salaam boqol afka ku salaamay waxaan kulli waa u jeednaa laakiin waa u jeed meesha ka socdaan waa arkahaynaa aha qabiilkan ku duugnaa waa mid ugu horeysa haye hataan qabiil la duugi karin aha
nimo meeshaa ku mashquulsanaa baan leeyahay aniga salaamu calaykum raxmatullahi barakaatu
qabiiladi aan la doogi karin waxa uu yahay nin walba meeshaada ku mashquulnow aad u badan ayaad umahadsan tahay alo wajeer community radio
cabdiraxmaan adiga haashin ilmaha waa in salaamay tarbaje waanu kaa qaadnay maxamedow
horta waxay sheegaya waa hala sheegada lagu dhaqmaa haye
waxumayna kaambeynka waxaaba ka dhiman xumayna laba sano haye
waxaan su-aalnaa nimankan booska gorma shaqaale shaqaaleysiinta ay xafiiskooda fadhiisanaan ay qorayiin haye waqti laba sanaaba ka dhiman haye
hortaas waan su-aalanaya waa tahay midda kale waa sii dhegeyshaalka ay u sheegeen oo sida qabiil ay ku xiran tahay qabiil maba lahaansi kara haye galab wanaagsan dhegeyshyaal dhammaantoodba waa tahay wacano wanaagsan aad oo badan maxamed tarbaje waanu kaaga mahadnaqaynaa sida wacanood barnaamijka ah uga soo qayb qaadatay eber toddobo labo eber shan eber shan eber eber eber yaad dhegeystayaal barnaamijka uga soo qayb qaadan kartaan konton iyo laba daqiiqo bay dhaaftay afartii galabnimo saacadda geeska afrika waletu waxaanu sii dhex mushaaxaynaa barnaamijka galabnimo Eh, goorsheegtana waa sii siqaysaa Eh, barnaamijkana fare kama qodno cirka ayuuna isku sii shareerayasan arkayo hallo wajeer community radio halo asalaamu calaykum
calaykum asalaam waraxmatullahi barakaatu cabdiraxmaan adow dambas cali galow eh, magaca saaxiib sare
magaca waxaa waaye axmed cabdulaahi dambas axmed cabdulaahi dambas cali galo axmed oo soo dhowow
waa dhow horta shingaay waa maasiya haye
sidii sharciga waa sheegay haye
laakiin nimankan hadda oo wa- lasoo doorto hadda laleeyahay m p aga aha
horta annaga hadda waxaan soo dooranay majority leader haye
markii la dooranayo ninkaas guryihiisa waxaan umalay inaan waa galay waan gartay
lacagtayda ee dadweynahaasi haye in lacagtayda soo ishirimo waxaan umalaynaa horta inay dadweynaha ka cunqabanayso haye
nimanka markii lasoo doorana haddaa maaragtay lacagta gaar loogama raax waa tahay
oo la xaalufinayno horta wax waa qaban lahayn waa tahay
dadweynaha waxaa dib ku keen horta dadku waa xaalufinayay waan gartay
markaa ninkii kambeynkiisa iyo lacagta daaba laga dhameeyo meel aan geeno zero soo qaar wixii county ku soo baxana hasta hadda maaragtay jeebka gashanoo kaash garaysana haye
hadda shan iyo lix war oo iska aa iska kaash garaysa haye
dadweynihii waxba kama og haye
waa qodihiin aan la dhahay waaba iska qaar haye
dadkan waa suga ballamaan la galeen waxayna ku qabtaan rabaa waan gartay
markaan maxaa loo qabanaa waa dadka magaan lacagta horyaas buqune waa hore loo cuna gadaal looma cunaa la dheh mhm
dadweyne hortaas makoosugu leh waa tahay laakiin sharciga haddaas dadweynaha isagana aas kula xisaabtamaa maxaga soo gasho maxaa loo qabane waa tahay
dadka siyaasigaan markay soo galaan waxay ogsoon yihiin dadkaan in isalaile aas dad meendhaliyo rabaasi waa tahay
marka tiila lagu xisaabtama dadka un guryaha laga ur haye
markaan anu waxaan leeyahay horta balaayada waa laiskula duraa nimanka kila waxaa leeyahay maaha haye
markaan dadweynahan taas een ku leeyahay ayagana taas een ku leeyihin waa tahay
marka ani saasaan dhihi lahay aada u badan iyo aad u mahadsan tahay waxaanu kaaga mahadnaqaynaa sida wacanood barnaamijka uga soo qayb qaadatay eber toddoba labo eber shan eber shan eber eber eber yaad dhegeystayaal barnaamijka uga soo qayb qaadan kartaa dhanka fariimaha gaagaaban waa eber toddoba labo shan labo eber sideed afar sagaal afar manaw caddo waan ku salaamay magacaydu waa saciid cabdulaahi oo ku sugan xaafadda roadside maasif ayuu haddaan u gudgalo barnaamijka fikirkayga ahaan ama fikraddeeda haddii aan ka dhiibto aniga waxaan dhihi lahaa shacabka waxa uu yidhi waxaa loo aqoonsadaa markii ayba doorashada jirta keliya ayaa la aqoonsadaa maxaa ugu wacan ah, maxaana sababay mas-uuliyiinta aan dooranay in xilliyada ay doorashada jirta keliya in aan aragna ayuu yidhi saciid cabdulaahi oo ku sugan xaafadda roadside muanaa wacdo waan idin salaam adiga iyo haashim waa muhaa oo jooga lag boqol ayuu yidhi. aniga waxa aan leeyahay em, aad baan u fahmay barnaamijka laakiin waxa uu yidhi qabyaaladii yaa inaga cirabtirayo waa tahay nuur axmed aan xaafadda makoor waxa uu yidhi su-aasha waxay dhammaan n ah, dhex taalla wakiilada baarlamaanka hoose ah, waxaana uu yidhi n ah, as ahaan eh, kamaysan soo bixinba shaqooyinka annaga ahaanan u dirsanna waa tahay maanaa cado waan ku salaamay xasan tulatula waxa uu yidhi isagana sharciga eh, waan fahanay n arrintana ah, barnaamijka galabta aad baan u fahanay laakiin qabyaaladii yaa inaga dilayo waa tahay maanaa cado adiga iyo haashim cilmooga waan idin salaamay stone oo asagana joogo tulatula waxa uu yidhi haddii aan fikradeyda barnaamijka ka dhiibto eh, aad baan u fahanay n constitution act 2010 laakiin su-aasheeda waxa ay tahay n ah, baarlamaanka hoose wakiiliintaanu anaga ahaan soo dooranay ma aqbalsana mana la qaadanayaan eh, ra'yiga bulsho weynta kasoo dhexbaxa ayuu yidhi waa tahay aad u badan iyo aad u mahadsan tahay hello wajeer community radio
Halo, salaam alaikum.
wacalaykum asalaam waraxma magacaaga iyo halkaad kasoo hadlayso
Idris Muallim Gombas Ali Golo.
idriis macalim dambas cali golo idriis kusoo dhawo barnaamijka
Alhamdulillah.
haye
Horta sharciga hadda lagu guura haye
waa laabab lama arkeen.
waa tahay
Meesha dhulka waxba kama qabtaan nimanka horta.
haye
Ilaa haddantan waa un iska eetama hadda eedna waxba lagu soo qaaday ma oo sharciga qafka usugayna waa hadda lagu soo qaban oo sharciga looga bixina waa tahay
ma laha.
haye
Ninka horta saaxiibka Axmed Khayr weyn sheegood waa jira.
haye
Laakiin qafka sharciga hadda lagu qabanaa oo meesha iidaheed dadka horta dadka dhibkiisa ay bakaalayin.
haye
maxaa yeelay assemblyga waa imaadaan way bilow meesha ilahay ka buuqaan way dadka dhigtiisa hadda ay ka jiraan oo meesha oo dadka waxa hadda meeshaan ka jira qoonta ay ka hadlaan mhm
dadka dhibkiisa ay meesha ida gelin lahayen waa tahay
meesha hadda hadda way galabta heeshin sheegaya okood mhm sharciga usuga haya waaba afka usuga hadda ninkaas sharcigaas akrinaya okood haye
hadda waxaan u malaynaa mhm ninkaas sharciga siduu aqaana nimanka ayaga horta sharciga waxaan u malaynaa waa un iska sheega ma kama uma shaqeeyaan haye waa tahay meesha loo qabto hadda meesha sharciga galabta meesha meesha iida bacaba lagageed nimkamaa meesha lagu qabtaa haye sharciga meesha iida horta wax qabanaa taa sida iida looga hadlo waa tahay
annaga waxaan ku leeyahay dadweynaha xaqiisa nimanka iika kama hadlaan waxaa waaye xaqa iyagu waxaa waaye waa lagu haystaa waa tahay dadka mudaaraad waaba qaada hadda dambas hataa xelbeenna hataa mo- ka maalkii wajoer dhexdeeda hataa waa tahay maxaa yeele zambili waaba laiskugu soo geli doona haye assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu aseen beriyaa laiskugu soo geli doona ayuu yidhi aada badan iyo aad u mahadsan tahay Ee, fariintan ayaa ay cajab gelisay waan idin salaamay yidhi cabdiraxmaan adiga iyo saaxiibka haashim magacaygu ahmed miidow oo jooga xaafadda buurasheekh shacabku waxa uu yidhi waa uun jaraanjar la isticmaalo wakhtiga loo baahdo wakhtiga kalena meel la iska dhiga waa tahay qadka ugu dambeeya wakhtigii waaba sii cagacagaynaya haashimna waan siinaya fursadda ugu dambeyso barnaamijka inoo soo afmeero halo wajeer community radio hello asalaamu calaykum وعليكم السلام صاحب سلام magacaaga iyo halka aad ka soo hadlayso walaal maxamuud oo yaaqo ku sugan waa maxamuud yaaqo kusoo dhowo barnaamijka maxamuud alxamdulilah haye barnaamijkan kala kalamid soconayna walaal baadi aan dhaafsin raa halkan waa tahay
ari ayaa iga maqan oo lix neef ah oo ilaa haye ari oo toban habeen ba iga maqan haye
arigaas oo eri aracad ah oo lix neef oo qaarna aad leeyahay sumada xariiryaha iyo
haye oo alif alif alif idinka haye soo fudude
aad leeyahay lacaga aad leeyahay mhm
walaal muslimiinta oo mish- meel kasta ku ay ku sugan yihiin, waxaan ka codsan lahaa arigaas ninka arkaa igu lisa xariiriyey lambarkan oo zero seven haye
fifteen haye zero zero haye five five haye twelve aad oo badan iyo aad u mahadsantahay waanu kaaga mahadnaqaynaa waktiga naga sii cagacagayna haashim haye
Eh, maasha allah Eh, waa mahadsantahay walaalkay cabdiraxmaan Eh, dadweynaha horta waxay ka dhawaajiyeen arrimo eh, walbahaar iyo qaracan iyo qalbijab fara badan mhm waana runtood oo wax jira waaye waa tahay sababtoo ah eh, qabiilaa labada eeday mhm qabiilkana waa wax jiro mhm cuduroo nagu noqday mhm Eh, annaga haddaan soomaali nahanay caamay culamo brofesor iyo kii jaahil oo d- maarag waxba aan baranin mhm Eh, ninka caamaha oo soomaaliga ah mhm iyo ninka profesorka oo soomaaliga ah, mhm qabiilka isku meeluu ka jooga waa tahay waa mid dhab ah mhm kii diida iyo kii dherfo iyo kii aan dherfinba mhm Eh, annagoo idil baa ku wada jirno waa tahay Eh, masiibuu nagu noqday mhm Eh, laakiin hadda inuu hadalkiisi noo bilowda shay fiican waay mhm hadalkiisi inuu noo bilaabo waa shay fiican in aan aqoonsannahay inuu cudur nagu noqday mhm qabiil mhm hadalka inuu noo bilowda shay fiican waay waa tahay Eh, inuu sii socdona waan jecelnahay mhm
wax walbana ma og tahay meel bay ka bilowdaan waa tahay sharcigan hadda dowlad goboleedka loo keenay dad baa u soo dhintay mhm dad baa u soo burburay usoo dad halgamay baa xinanyaha beengad looga qabtay Mhm.
dhul dad baa dhulka hoostooda loo geliyey Mhm.
soo fahmin Mhm.
ololada xisbiyaha badnaa markii la bilaawayay ninety onkii waa ogeed wixii dhacay si toosa sheeko walbaba maray bilaabatay Mhm.
marka annaga hadda Mhm.
wacyigelintan Mhm.
waxaan ku faraxsannahay ani adi maanta Mhm.
in dadweynihii barnaamijka inay fahmeen waxaad ku ogaane Mhm.
cudurkii salkiisay tageen aadoo badan markay falanqeeyeen falanqeeyeen falanqeeyeen ay isdheheen war inteena laga haystaa way soo qabiil inuu dhibka yahay ogaadeen Ah, waana runtood aadoo si badan fiican ay u asiibeen Mhm.
marka Mhm.
dadweyneho waa mahadsantihiin walaalayaal Mhm.
qabiilka cudur waayey wuuna wada saameeyey Mhm.
Eh, dowladdii aan u lahayn baa idil baa ku soo burburtay soomaali meel jo- joogta qaxooti bay noqotay Mhm.
qabiil marka sheekadiisa hadda inaan ba- inaan fahanno inuu asaga dhib nagu haayo Mhm.
shay fiican waay waa tahay waxaa daba yeelasaan uga baxnaa Mhm.
sida looga bixi lahaa Mhm.
waxaa la rabaa nin walba oo mihiga joogo Mhm.
sida ninka hadda ariga yaahinaya Mhm.
erigiisaas asaga unbuu ka maqan yahay waa tahay arigiisaas asaga unbuu ka maqan yahay hadduu se helana ilaahay ha u sahla faatixadaan u maraynaa Mm.
asaga unbuu u hele Mhm.
dadweynaha waxaan rabaa inay fahmaan Mhm.
kuuraha marka aad ridi qabiil uma ridayside Mhm.
mustaqbalkaada ayaad u codaynaysaa Mhm.
ilmahaada school foskiyoodi Mhm.
noloshoodi Mhm.
shaqaalayntoodi Mhm.
ee adiga shanta sano oo soo socota gargaarkaadi Mhm.
ayaad u codaynhaysaa reebel uma codaynaysa waa tahay walaalayaal markii aan codaynayno Mhm.
ninkiina mathali lahaa dadka waan ka dhex arki haynaaye aan fiirsano aan fi- ka fiirsanno Mhm.
qabiiltaa un baan ku cirib goyn karnaa waa tahay Eh, khayr allahna siiyo Mhm.
barnaamijkeena intaa sugso waa berri baan isu imaanaynaa insha allah Mhm.
berridan baan isu imaadaynaa Mhm.
qayb su-aal laga dhawaajiyo oo m c a yaasha sida la yeelayo Mhm.
sida maantaan uga sheekaynay sbikarka sida shaqada looga qaadi karo Mhm.
ninka m c a ga iyo nin kasta oo la doortay Mhm.
shaqada in laga soo celin karo qodob qaj- eh, qodob qorayaa jira waa tahay waana qodobka toddoba iyo labaatanaad waa tahay maanta ilaa saddex iyo tobanaan sheegnay Mhm.
berina inaan ka- inaan meeshaa gaarno Mhm.
ayaan rajaynaynaa waa tahay haddii adiga aad diyaar tahay ood m c a gaada rabto dib inaad usoo celisaan Mhm.
awood buu sharciga in siiyey waa tahay laba sano markay dhammaato kadib Mhm.
m c a waa la soo celin karaa Mhm.
sharcigaasna berri baan isu sheegaynaa ilaa berri dambe waan sharxaynaa insha allah Mhm.
dadweynaha waxaan ka- ugu mahan- ugu hambalyaynayaa Mhm.
sida ay noo dhegaysanayaan iyo sida cilmiga ay u dhuuxayaan Mhm.
iyo sida ay uh, u jecel yihiin inay waxan fahmaan waa tahay walaalayaal khayr allah in siiyo Mhm.
annagana wacyigelintii waan sii wadaynaa meel aan joogana waan isoo ducayno Mhm.
ee dowladdaada ha nacin waddankaadana ha nacin xitaa madaxdaada ha caynin ha dhagax tuurin Mhm.
kii kugu xumaado si aad u bedeli kartaa jirto annaga marka qalbiga aan furna insha allahu wakhti aaran baa la joogaa kuwii ah, eh, ilaahay ku xamdiyana aan noqono Mhm.
wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waa tahay wacalaykum asalaam waraxmat ullaahi tacaala wabarakaatu haashim maxamed cilmooga ayuu ahaa dhegeystayaal aad u badan ayuuna u mahadsan yahay adinkana aad u badan ayaad u mahadsantihin sida wacanod barnaamijka oga soo qayb qaadateen barnaamijkiina halkaa ayaanu galabta ku soo afmeeraya waxaana idin tabinaya anigoo ah farsamayaqaanka afar xaafuud cabdiraxmaan cadow haashim ayaana marti ii ahaa haashim no- naguma cusbo hadda iyo goor ayuu inoo falanqayaa barnaamijkani cilmi aad u wanaagsanna waanu eh, ka qaadanaa maadaama uu looyar iyo aqoonyan yahay inta badan arrimahani aad u badan uu lafa guro Een, barnaamijka halka ayaan kusoo afmeerina galab wacan oo wanaagsaneen hawada idinka leenahay naga raalli ahaada laanta afka soomaaliga ee b b c da daqiiqo inaan ka qaadanay maadaama barnaamijkii uu aad iyo aad inoogu macaa Een, galab wacan oo wanaagsanayaan hawada idinka leeyahay laanta afka soomaaliga ee b b c da idinku duwayaa dhegeysi wacan dhegeystayaal